Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa shir gudoomiyey kulan ay isugu yimaadeen Golaha Wasiirada Soomaaliya kaasi oo looga hadlayay ansixinta hindise sharciyeedka xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka shirka ayaa laga soo saaray go'aamo dhaxalgal ah oo ku saabsan doorashooyinka qaranka mamnuucidda ka ganacsiga hubka iyo rasaasta kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya faarax maxamed jimcaale isaga oo aqriyay waxyaabihii ka soo baxay shirka kulanka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre ayaa waxaa lagu gaaray go'aamo dhaxalgal u ah oo ahmiyad gaara u leh dalka iyo dadka soomaaliyeed golahu waxa uu si aqlabiyad ah uu ansixiyey hindisaha xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ka koobnaan doona siddeed iyo toban xubnood sidoo kale golaha shirkaan caadiga ahayn ee caawa uu yeeshay waxa uu ku soo saaray qaraar lagu xoojinayo hanaanka maaraynta hubka iyo rasaasta iyada oo la xaqiijinayo amniga qaranka iyo u hogaansanaanta halbeegyada caalamiga ah ee la xidhiidha qaabka loo maareeyo hubka iyo rasaasta go-aamada uu soo saaray golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa ay kala yihiin kow qodobka koowaad mamnuucidda ka ganacsiga hubka iyo saanadda ciidanka waxaa la mamnuucay ka ganacsiga dhammaan noocyada kala duwan ee hubka iyo sanadda ciidan ee soo galaya ama ka baxaya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobka labaad reebista falalka sharci darrada ah waxaa reeban in la soo dejiyo la dhoofiyo la warshadeeyo laga ganacsado la isu gudbiyo ama la daabulo hubka iyo saanadda ciidanka qodobka saddexaad reebista howlaha dalaalnimada ee hubka iyo saanadda ciidan waxaa la mamnuucay howlaha dalaalnimo ee la xiriira hub ama saanad ciidan oo lagu fuliyo gudaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobka afraad haysashada hubka waxaa la ogol yahay oo keliya haysashada ak bistoolad iyo wixii la mid ah ee ka diiwaan gashan wasaaradaha amniga gudaha ee labada heer ee dowladeed qodobka shanaad tallaabooyin sharci ah cid kasta oo jebisa qodobadan qaraarkan waxaa laga qaadayaa tallaabo waafaqsan shuruucda u degsan waddanka waxaana si sharci waafaqsan lagula wareegayaa gaadiidka hubka iyo saanadda ciidan ee sharci darrada ah waxaa dabagal iyo xanibaad lagu soo rogayaa cid kasta oo lagu helo falalkaasi sharci darrada ah ee lagu mamnuucay qaraarkan golaha wasiirada si waafaqsan shuruucda dalka